barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a waxaad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa ay saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barhkii duhurnimo halka ay washingtonna ka tahay lixdii iyo barhkii subaxnimo waa maalinimo jimco ah bisha sebtembarna waa lix sannadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo saare ciidla nuur
qodobada aad idaacaddeena ku maqli doontaan dhegaystayaala waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan aynu ku eegi doonno habkii ay soomaalidii hore isu guursan jireen guryahan u dhisan jireen guur waa laba eray oo la isku daray wey waa gu iyo ur gu ur wey marka markaa marka la isku xidha qoraal ahaan maxay noqotay guur bay noqotay waa gugii oo xilligii guga uu mataqaanaa waxa weeyaan uu curinayay ee dadkuna ay u diyaar garoobayeen inay nastaan ay degaan ay abaartii ka soo doogsadaan iyo urtii saxansaxadii laydhii uu watay roob
waxaa kale oo iyaguna barnaamijkan idinku haynaa heesihii oo ay ka mid tahay heestan
ciyaarihii iyo qodobo kalena waad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynihii hore ee dalka zimbabwe robert mugabe ayaa geeriyooday madaxweynaha dalkaasi ee haatan emerson managagwa ayaa twitterkiisa ku iclaamiyey dhimashada mugabe robert mugabe oo sagaashan iyo shan jir ahaa ayaa zimbabwe waxa uu soo xukumayey muddo soddon iyo toddoba sannadood ah kadib markii uu dhammaaday xukunkii caddaanka laga tirada badan yahay lama sheegin sababta u dhintay mugabe hase yeeshee waxaa tan iyo markii xukunka laga tuuray sii xumaanayay caafimaadkiisa mugabe ayaa dadka reer zimbabwe waxa uu ku booriyey in ay gacmaha isqabsadaan oo ay heshiyaan kadib markii uu dhammaaday dagaalkii sokeeye uu soo mara dalkaasi
duufaanta loogu magac daray dorian ayaa maraysa heerka koowaad waxaana lagu cabiro duufaanada waxaana jimcahan maanta ku dhufatay gobolada north carolina iyo south carolina meelo badan oo ka midana haatan waxaa qarqiyey daadad duufaantan oo ku socota xawaare dhan boqol iyo konton kilomitir saacadiiba ayaa la sheegay inay u socoto gobollo kale oo ku yaala xeebaha waqooyiga iyo bariga ee dalka maraykanka hay-adda qaranka u qaabilsan saadaalinta duufaanada ayaa sheegtay in laga yaabo inay caawa duufaantaasi gaadho gobolka new england iyadoo la filaya inay kasii gudubto sabtida berri ilaa iyo habeen dambe kumanaan qof oo ka mida dadkii ku noolaa jasiiradaha bahamas ayaa weli la tacaalaya sidii ay dib ugu kaban lahaayeen kadib markii duufaanadaasi ay burburiyeen kumanaan dhisme oo isugu jira guryo meelo goobo ganacsi iyo sidoo kale iskuullo iyo goobo adeegyada dadweynaha lagu qabto
ayaan dhegeystayaal markale dilinahay haatana ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada boorama nooga soo diyaariyey oo nooga soo diray xaashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkiiba maalin walba oo jimco ah aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maanta aniga oo haashim sheekh cumar good ayaan idiin soo diyaariyey wuxuuna idinkaga imanayaa magaalada boorama ee gobolka awdal haddaba barnaamijkeenna sooyaalka ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa habdhaqankii sooyaalka soomaalida ee loo dhisi jiray dhismaha aqal soomaaliga xilliga lamaanuhu isku diyaarinayaan inay aqal galaan iyo hannaanka dhaqan ee soomaalidu u taagi jireen aqabka cusub ee caruuska iyo agabkii uu ka koobnaa waxaana inoogu martiyaa barnaamijkeena abwaan mustafe barkad cabdilaahi oo loo yaqaana abwaan dhimbiil oo ah abwaan da'yar oo inta badan baadhis ku sameeya af soomaaliga iyo dhaqamada sooyaalka soomaalida marka hore abwaan dhimbiil wuxuu sharaxaad guud inaga siin doonaa ereyga guur iyo macnaha uu xambaarsan yahay dhaqan ahaan afkeenna hooyo
waxaa iyadana muhiima inaan isla garanno ereyga guur guur ereyga guur laftiisu siyaabo badan baa loo dhigaa laba micnuu yeeshaa laakiin macnaha marka uu ka hadlayo guur iyo reer in la unko oo la dhiso xilliga la guursan jiray wuxuu abaan xilliga guga waayo jiilaalkii dadku waxay xoolahooda u geyn jireen meel baadiye biilay kadib marka uu roobku wakhtigii roobka la gaadho ayuu reer walba wuxuu ku soo noqon jiray inkastooina badankoodu soo wada noqon jireen haddana reer kastaa wuxuu ku soo noqon jiray halkii uu fadhiisinkiisu ahaa raaskiisu ahaabuu ku soo noqon jiray isagoo markaa u soo dhowaanaya dadkii ehelka ahaa ee isbeheshan jireen ama meeshaasu xilliga guga mar walba ka fudud oo ka nolol wanaagsan meelaha kale ay degi jireen
waxaad soo hadal qaatay ereyga guur adoo ereygaa guur aynu u macnaynayno dadkayna dhegaysanaya si ay dhallinyaraduna u fahmaan guur muxuu yahay
waa su-aal aad iyo aad u wanaagsan waxa weeye waa guur waa laba eray oo la ysku daray wey waa gu iyo ur gu ur wey markaa markaa marka la ysku xidha qoraal ahaan maxay noqotay guur bay noqotay waa gugii oo xilligii guga uu mataqaanaa waxa weeyaan uu curinayey dadkuna ay u diyaargaroobayeen inay nastaan ay degaan ay abaartii ka soo doogsadaan iyo urtii saxansaxadii laydhii uu watay roobku labadaas eray lacnaa waxa weyaan waa xilligii waa urtii guga markaa gu ur xilligaa markaa wax loogu bixinaya waa xilliga reeraha la sameeyo ee la unko waxaad jiraysay berigii hore habluhu way yaraayeen haashimow reerku marka uu rabo sanadka guga soo socda inuu inan guursado reerka inanta laga doonaya loo sii tegi jiray waxaa la odhan jiray hadduu ilaahay idhaahdo xilligaa iyo xilligaa markuu guga inoo do-o inanta heblaayaan ayaan mataqaanaa waxa way idinka guursanaynaa markaa eray bixin baa la isticmaalin jira waxa la odhan jiray inantaasi way doonnan tahay lama weli meherkuma dhicin haddana nin baa u doonnan tahay macnaha ninbaa u diyaaro muddaa la qabsaday wakhti anoo kaa dhex gelaya halkaa guur waxaad ku macnaysay gu iyo ur abwaaniinta qaar baa waxay ku macneeyaan wiilku marka hore qoyskiibuu ku dhex jiray uu ka mid ahaa marka uu guursanayo wuxuu noqonayaa reer kale oo cusub oo reerkii uu ka dhashay ee aabbihii hooyadii uu la noolaa garab degan waa guur meeshii buu ka guuraya meel kaloo cusub buu u guuraya middaa ma la odhan karaa iyada lafteeda inay qaabka noocaasa eribixintu ay salka ku hayso ha aniga kula macnaa laba eri laba sibaa loo micneeyaa ta labaad markaa waxa weyaan waa taayo waxa loonayaa qofkii macnaha waa guur inantii way guurtay reerkoodii la soo kortay way ka guurtay inankiina uu ka guuray labadaa qof gaar bay u guureen guuristaana way noqotaa waxa weyaan guuris kaley noqonaysaayoo marka reerihii waxa weeyaan ay isku soo noqonayaan reer walba halkii oo abaarta xilligai abaarta u tegey ayuu dib ugu soo guuraya laakiin ta ugu muhiimsan ee macnaha saxdaa la odhan karo aniguna aan isleehay way u dhowda markale waxay noqonaysaa macnaha manaa ka labaad bay noqonaysaa laakiin ta ugu muhiimsan waxa waa gu iyo ur waayo waa gu ur labadaas waa isla garanaya waa gu waa urtii guga saxansaxadii roobka laydhii guga xilligaasoo uu dhici jiray guurku dhici jiray
bilowga dhismaha aqalka cusub ee aqal soomaaliga ee caruuska ku aqalgeli jiray dhaqanka sooyaalka soomaalida wuxuu ahaa aqal soomaali ka samaysan walxo ka kooban dhirta marka abwaan mustafe barkhad dhimbiil waxaan weydiiyey shayga ugu horeeya ee marka dhismaha aqalka la bilaabayo la taagi jiray sida bal uu isagu ka soo gaadhay odayadii hore ee dhaqanka ee uu ka ururiyey xogaha ku saabsan dhaqankii hore ee sooyaalka dhaqanka soomaalida dhigta u horeysa wuxuu yaqaan wax loo yaqaano dhigdhaxo waa dhigta isku wada xidhaa dhigaha kaloo dhan dhigtaa marka la taagayo inkastay soomaalidu ku kala duwanaan karto oonan odhan karin soomalidu baa saa u dhaqmi jirtay oo dee soomaalidu baa sii kala dhaqan duwan tahay haddana odayaasha qaar waxaan ka soo gaadhay iga sheekeeyeen oo aan ka qoray waxaa jirta bay idhaahdeen dhigta marka la taagayo god baa loo qodaya dhigta god baa loo qodi jiray marka xagga ceedceedka soo baxa uu qofku istaago dhinaciisa midigta xigta halkay dhigtu kula jirta godka waxaa la raacin jiray geed geedkaasi waxa soo goyn jiray baa la idhaa nin ay ninka guursanaya yihiin ilmo adeer marka koobaad haddii in adeerkii la waayana inaabtigii oo xagga aabbihii ka socdo weliba haddii la waayo kaa abra wadaaggii haddii isaga la waayana manaa walaalkiiba horeeya in adeerkiiba kuxigaa in abtigiiba kuxigaa abrawadaagii saa bay u socon jireen shuruud kalaa jirto ninkaa geedka soo goynaya waa inay aabbihii iyo hooyadiiba nool yihiin aabbihi hooyadiiba waa inay nool yihiin marka geedka la soo gooyo ee dhirtaa geedkaa loogu rido dhigta dalbaadeg waxaa la samayn jira rasaas baa la ridi jiray rasaastaasi laba micnaba way lahayd markaad imkaa dib aad u eegto mara koowaad waxay ahayd siiri dadka jaarka iyo damadaha u dhow lagu wargelinayo caawa inaad rustiro oo baaq marna waxay noqonaysaa dalbaadeg iyo faraxad ay noqonaysaa labada oo qaadan geedka marka lagu taagayo geedka dhigta dhinacayga lagu taagayo godka dhigta la gelinayo geedku ma geed qoyan buu ahaa ma geed walba buu ahaa ma geed gaara buu ahaa bal hadda markaa taasoo kale noo timaado horta macluumaad geedkaa ku saabsan maayo laakiin geed geed qoyan buu horta ah geedaha waaweynama waa geedgaab geedaha yaryar ee geedgaabka ah geed ka mida buu ahaa ayaa la soo goynayaa geedku marka geed weyn maaha waa geed yar oo dhigta un la raacinayo oo dhigta un la raacinaya maaha geed aad u sii weyn maaha waa geedgaab laakiin gurigoo kale waxaynu ognahay marka aqalka la dhisayo inay haweenku dhisi jireen Ah, ma marka la bilaabayo ayay raggu labada good qodi jireen ee dhegdhexada oo lagu taagi jiray oo dumarka u dhiibi jireen mise iyaga laftooda ayaa geedka qoyan gelin jiray oo dhigtaa ugu horaysana dhidbi jiray may waxaa la dhigta u horaysa waa dhigta guriga oo la wada joogi jiray rag iyo dumarba marka laakiin guriga dhiskiisa iyo dhammaystirkiisa dumar baa iska lahaa waxaa la dhaa qayadna xusid mudan in geedka eh, guriga afartanka cishe u horaysa waxaa lagu beegayaa halka ay ka soo baxdo qoraxdu albaabkiisa macnaha albaabkiisa waxaa loo jeedinayaa xagga aada ka soo baxa Een, odayaal- odayaasha qaar aan weydiiyey inkastoo dee fikirkooga ay sheegeen oo dee waxyaaba macquulan ay tahay gabadhii ay u soo joogeenba ha iyo dee u soo jeeday markaa waxaan ku uhi maxaa sabab u ah in halka qorraxdu ka soo baxayso bilaha lagu beego albaabka wuxuu idhi waxaa dhici kartuu yidhi labadan qof ee isguursaday waa laba qof oo isku cusub waxaa laga yaabaa buu idhi inay subaxa horay u kici waayaan kadibna qorraxdu markay soo baxdo iftiinka inay ku kacaan ayaa lagu talagalay wuxuu dareemaan macnaha in dharaar tahay haddii laakiin laga jeediyo waa laga yaabaa in hurdadu la tegto oo kadibna mataqaanaa warar kuteekuteene laga gudbo la inta waa basari ama ma inanku hurdo weyn yaho ma kaco laakiin marka subaxa hore albaabka loogu beego qoraxda ee iftiinka qoraxda u soo galo codeed marka saa u soo baxdaba in iyaga u- u ahaato dharaar cad ama duhur u ahaato kadibna ay mid walba isagoo iska ilaalinaya ceeb iyo xan uu hore u boodo haddii lacalla hurdadu la tegto ayaa lagu talagalay oday macnaa odayaasha qaar baa waxay macnaha een sidaas in looga jeedo mac- yaa yaa mataqaanaa macquula waa ujeeddadii markaa loogu jeedinayey aqalkaasi cusub dhinaca qorax ka soo baxa ama cadceed ka soo baxa
een afartanku markay dhammaadaan waxaa loo jeedin jiray dhinaca kale dhinaca kale loo jeedin jiray een cadadka dhaca ama xilliga halkii la doono ayaa markaa loo jeedin jiray waxaa kaloo jirtay baa la- ninku intuu caruuska yahay haddii uu tago reer gacalkii reer gacalkii reer ka mida ama ayaana noqoninba dee reerkii inanta ka qabown maaha laakiin inantaynu adeeradeedu wax isku yihiin ama eedadeed hadduu booqdo gabadha ehelkeedii hadduu booqdo hadba xataa isagoo macnaa aanan filayn u galo waxa waxay aaminsanaayeen baa la yidhi ninka haddii lagu shubi waayo subag madaxa laga shubi waayo oy barambar badan ku dhanaysa guriga kadibna waxa odhan jireen yar ninku barambar nagu noqonin subag bay kaga shubi jireen madaxa macnaa wa- waa waxyaabo macnaa dee biliifiisa dadku aaminsaneen marka dhinaca waxyaaba qaar aad eegto waxyaaba la aaminsanaay oo hab loo noolaayo la isku afgaranayo dadku mataqaanaa ay aaminsanaayeen unbay ahayd Een, waxay uga jeedeen dee laba garana arrintaasina way jirtay baa la dhahayoo bilow ninkana cayaankii ku noqday cayaamada ku dhalada ninka mataqaanaa socda aruuska ah ee gacalka aad la tihiin aad ugu shubi weydaan subag madaxa markaa ninka subag madaxa loogu buuxin jiray iminka dee haddii laga shubo subaga madaxa waxa weeyaa nin xarradoonaya soo fedhafedhay oo suul soo xidhay haddii se u galo islaan mataqaanaa habarirtii ama inanta eedadeeda u galo ay subag madaxa ka shida walaa way isdilayaanba ya iyagu way isdilayaanba
ugu dambayn marka ee, dhigta la taago ee, hararadii iyo waxaa intaan lagu xidhin waxaa jiri jiray qori la taago oo udub laydhaa Ha.
kaayaa taagi jiray udubka waxaa loogu talagalay horta inuu guriga hayo oo macnaha udubku dee gurigii buu haynayaaoo waxaweyaan kor gurig koru haynayaa bartankaa lagaga taagaya markaa kadibna waxa loo samayn jiray qoqobayaalba loo samayn lahaa qoqobi jiray guriga oo wuxuu laan jiray wuxuu u qornaa markaa inuu sida sida xarafka na ama n uu qoranyo kale qofku saasuu gelaya marka horeysa haddana uu soo noqonaya haddana xaggii guduu sii gelaya saasoo kale udubkan marka wuxuu ku taagnaa jiirada u dambaysa kasii gudbayso barhaas udub ku yaala halkaas markaa noqonaysa bartankii noqonaysa moogta qalabka markaa lagu dhisan jiray guriga laftiisu dee wuxuu ahaa qalab soomaalidu ay gacmaha ku samayn jirtay cawska waxay ka soo gursan jireen buurahay ka soo guran jireen ama beerahay ka soo gursan jireen inaanta hooyadeed baa samayn jirtay haylaamada kebadda hararka waxa weeye waxaasoo dhan inan hooyad baad samayn jirtay marka waxaa inanta islaanta ay inaanay u qaangaadho maalintaas waxay bilaabi jirtaa inay xadhig soodo haylaanna samayso kebadna samayso kadibna inanta waxay tidhaad iyadoo hooyada fahamsiinaysa waaba heesbooda waxay ku jirtaaba suugaanta ku arkayba caloollaay hooyaday cawsalool ma samaysateen oo aad ceedda iskuma dhigteen caloosheedii ogin iyad markaa fahamsiinaysa inay wax jiraan marka islaamtu maalinta inaan u qaangaadho maalintaasay hawluu bilaabmaysa maalintaasay xadhig soohistii inay xeedho tasho inay masaf samayso inay gorofkii gaawihii tasho hawsha ama ku jiraysa aig hadday raacdo xadhig bay soohaysa inantu sidoo kale way soo hayso saanta u dirayso intaa soo soh intaasoo geediyo xadhiga soo soh geediyo yaqaan xadhig marka la isku duubo way duubi jireen marka waxaa duubina waa loo yaqaanaa geedina waa la yidhaha alaabaha si dhaqan ahaan aad ka sheekaysay ee haweenka soomaaliyeed u samayn jireen aqalgalka iyo guurka ubadkooga isguursada marka aad barbar dhigto wakhtigan xaadirka ah ee lagu jiro maxaad ku tilmaami lahayd farqiga u dhexeeya wakhtigaasi hore iyo kan imiga ayaan weydiiyey abwaan dembiil dee maya horta iminka waxa weeyaan wax wuxuu xumaado dadkii xoolana ma haystaan guri xariiroo qurux badanna way rabaan waa laga yaabaa alaab guri bisha in soomaalidu haddii kii ay haysteen horumarin lahaayeen de waxa waa adduunku waxa weeyaan wax ka soo bilaabmay wax walba si yuroba ka soo bilaabmay haddii kii un la horumarin lahayo la sii wadi lahaa oo si beriga loo fikri loo sii fikri lahaa dee waxa wey maanta waxna ma dhaceen laakiin waxa laga yaabaa in intu maanta ay kala dalbato alaabta ay waddamo kale ka dalbato ama jayne iyo waxa weeyaan dubay imaaraad meelo noocaas alaabta ka dalbato ma garanaysa iska daa wax kale maanta dee wax kastoo guri lagu dhisto waxba ma samaysanayna waa nala soo dhoofiya innagu keliya farsamadaan leehay hadda maanta guri dhisanayo dee ninka shaqaynayna farsamadiisa leh laakiin alla waxaa alaab guriga ku jirta wax la soo dhoofiyey wey markaa nolosha maanta ka adag tahay sidii bergii hore bergii dad xoolay bay haysteen iyada haddana waxa weeyaan aqal in la dhiso dadka hanti kaga baxayn wakti maa kaga baxayn bis markaabiga nolol dee fudud bay ahaydoo dadku ku qanacsan yihiin lagu faraxsan yahay halkii u dambaysay biniaadamka waxa weya nolosha waa qanaacada markaa iminka waxa weya alaab ku yaroo jeena joogi sameeyey gacantiisa ku sameeyey iyo kaa iibinaya dee lagwada waxbaad wada iibsanaysa intaas waxaan ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabeynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo idinkaga imanayay magaalada boorame ee gobolka awdal waxaanan maanta ku soo qaadanay dhismaha aqal soomaaliga xilliga lamaanuhu isku diyaarinayaan inay aqalgalaan iyo hanaanka dhaqan ee soomaalidu u taagi jireen aqalka cusub ee caruuska iyo agabkii uu ka koobnaa waxaana inoogu marti ahaa barnaamijkeennan abwaan mustafe barkad cabdilaahi dhembiil waxaana idiin soo diyaariyey idiinna soo jeedinayey anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe intaynu ku kulmi doonno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
hagaag intaasi waxaa ku eg barnaamijkii sooyaalka dhaqanka haatana ku soo dhowaada ciyaarihii
dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku horeynaya dalka soomaaliya ayaa xalay guul taariikhi ah gaaray kadib markii uu ka adkaaday dalka zimbabwe ciyaartaasi oo ka dhacday dalka jabuuti ayaa waxa ay ahayd lufta koowaad ee is-aragga koowaad ee ciyaaraha loogu soo gudbayo koobka kubadda cagta adduunka ee sannadka lagu qabanayo dalka qatar goolka qura ee soomaaliya ayaa waxaa dhaliyey ciyaaryahan saadaad anwar daqiiqaddii siddeetan iyo toddobaad ee ciyaarta lugta labaad ee ciyaarta ayaa waxay ka dhici doontaa dalka zimbabwe maalinta axadda ah guushii xalay soomaaliya ay gaartay waa tii ugu horraysay abid oo ay ka gaarto ciyaar ka mid ah kuwa lagu kala haro ee loogu soo baxayo koobka kubadda cagta adduunka sidoo kale dalalka kale ee qaaradda afrikana haddii aynu eegno ruwanda ayaa waxay saddex hibar kaga adkaatay dalka sishalis halka suudaan ay saddex iyo hal ku soo garaacday dalka jaad oo ay u marjisay sidoo kale kulamo ka tirsan isreebka koobka qaramada qaaradda yurub ee sannadda ayaa iyaguna xalay dhacay dalka jibraltar oo martigeliyey dalka denmark waxaa looga adkaaday lix gool iyo waxba ciyaar dhex martay airelan iyo switzerlan waxay ku soo idlaatay barbardhac gool iyo gool ah dalka swiden oo u marsiiyey dalka farow irelan waxa uu ku soo badiyey afar gool iyo waxba norweyna waxa ay labi eber kaga adkaatay dalka malta dalka rumeniya oo martigeliyey sbainna ciyaartoodu waxay ku dhammaatay laba gool iyo gool oo sbain ayaa badisay israa'il waxay gool iyo goolla dhaaf weysay dalka north macedonia armeniya iyo talyaaniga oo kulmana saddex iyo hal talyaaniga ayaa ku adkaaday bosnia herzegovinana waxay shan iyo eber dirtay dalka lechtainen finlandna waxay gool iyo waxba kaga adkaatay dalka griis sidoo kale kulamo kale ayaa iyaguna caawa dhici doona qaaradda yurub dalka estoniya ayaa martigelin doona dalka belaruus halka jarmalka iyo netherland ay isku arki doonaan ciyaar aad u adag oo dalka jarmalka ka dhacaysa slovakiya iyo kroweshiya ayaa is arki doona azerbaijan waxay u safri doontaa dalka weles latfiya iyo austriyana waa ay kulmi doonaan ciyaartaasina waxay ka dhici doontaa dalka austriya sloveniya waxay martigeli doontaa dalka holand dalka qubrus ayaa la kulmi doona dalka kazakhistan san marino iyo biljamna waa ay is arki doonaan scotland waxay martigeli doontaa dalka ruushka kulamo kale oo iyana ka tirsan kuwa qaaradda afrika ee koobka adduunka loogu soo baxayo ayaa dhici doona comoros ayaa martigeli doontaa dalka togo halka gambiya iyo angola ay is arki doonaan dhinaca wararka ciyaaraha haddii aynu eegnana ciyaaryahan gerard bike ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in leonal messi uu kasbaday xuquuqda ah inuu ka tegi karo kooxda barcelona xilli kasta oo uu doono ciyaaryahan messi ayaa kooxda ka dhisan garoonka kaamnu wuxuu kula jiraa kandaraas dhammaanaya sannadka hase yeeshee warbixin lagu daabacay wargeeska elbayes ayaa khamiistii waxay shaaca ka qaaday in heshiiska ciyaaryahan messi uu ku jiro qodob u oggolaanaya in sannad kasta marka uu dhammaado uu tegi karo oo uu kooxdii uu doono oo kale uu ku biiri karo ciyaaryahanka dalka argentina u dhashay ayaa waxaa laga doonaya oo keliya in kooxda barcelona uu ku wargeliyo ka hor dhammaadka bisha mey damiciisa in uu ka tago kooxda ciyaaryahanadii hore ee kooxda barcelona carles boyel shaafi hernandes iyo andres inyesta ayaa dhammaantood waxay kooxda barcelona la galeen heshiis noocaasi ah oo u oggolaanaya inay ka tegi karaan kooxda mar kasta oo ay doonaan sannadihii ugu dambeeyey ee ciyaarahooda xubintii cayaarahana waa naga intaas
magaalada muqdishona waxaa lagu soo gebagabeeyey tartanka kubadda gacanta ee gobolka banaadir tartankaasi oo gebagabadii ay isugu soo hareen kooxihii ka kala socday degmooyinka hodan iyo shibis ay guusha ku raacday kooxdii matalaysay degmada hodan waxaana maamulka gobolka banaadir uu shaaciyey in abaalmarin lacageed ay siin doonaan kooxdii kaalinta koowaad iyadoo gashay warbixin tartankaasi ku saabsan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray waryaheena v o a cabduqaadir maxamed cabdulle
horyaalka kubadda gacanta gobolka banaadir ay ku loolamayeen dhallinyaro ka kala socota toddobiyo tobanka degme gobolka banaadir ayaa maalmihii lasoo dhaafa si xiisana kaga socday garoonka wiish stadium ee degmada cabdicasiis ugu dambeyn waxaa ciyaarta iskugu soo haray degmooyinka hodan iyo shibis labada koox ayaa soo bandhiga ciyaar aada loo jeclaystay waxaana kasoo qayb gala bahda jaal ciyaaraha mas-uuliyiin lagu casuumay iyo maamulka gobolka banaadir oo horkacayay guddoomiyahooda cusub cumar maxamed maxamuud cumar finish labada degmo ayaa soo bandhiga ciyaar aada loo jeclaystay waxaana ka qaybgalayaashay daawadayaasha ay ahaayeen kuwo hadba u sacbinaya kooxdaay taageersan yihiin degmada hodan iyo shibis waxaa wareega koowaad hogaaminaysay degmada shibis marka loo eego ciyaarta waxaase wareegii labaad markii laysku soo laabtay ciyaar cajiiba soo bandhiga dhallinyaradii ka socotay degmada hodan waxaana guusha hodan ay ku qaaday toddobiyo toban dhibcood halka shibis ay la timid koow iyo toban gudoomiyaha ciyaaraha gobolka banaadir xasan aadan yabaro wiish ayaa u sheegay v o a in ciyaaruhu ay qayb ka yihiin isdhexgalka bulshada amniga iyo qayb ka mid a horumarka bulsho ee hadda socdo dabcan tartankan waxaa loo qabtay todobanka degmo kubaddooda gacanta wiilasha waxaana soo bilaabatay tobanka bisha juulaay labada kun sagaal iyo tobanka wuxuu socday tartanka muddo ku dhow laba bilood maantana alxamdulillah wuu soo gabagaboobay dhammaan degmooyinka o dhan way ka soo qayb qaateen maantana sidaa u jeedeen waxaa ka dhacday ciyaar aad iyo aad xiiso u leh guushu ku raacday marka labaad oo isxigto dabcan tartankan waxaa noo xigo tartankii xiisaha lahaa ee kubadda cagta ee degmooyin gobolka banaadir kaasoo bilaaba doona hadduu ilaah yidhaahdo labaiy tobanka bishan oo hadda aan ku jirno oo ku aadan khamiis soo socota hadduu ilaah yidhaahdo tartankaas sidaa la socotaan tartanka ugu xiisaha badan ee dalka soomaaliya
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamed maxamuud cumar finish oo daawada ciyaarta xiisaha baneed wuxuu sheegay in ciyaaruhu ay qayb ka yihiin isdhexgalka bulshada wuxuu sheegay gobolku inuu taageeri doono ciyaaraha qaybaheeda kala duwan degmooyinka hadda galay kaalmaha koowaad labaadi saddexaadna gobolkuu siin doono abaalmarin lacageed sharafay noo tahay maantay inaan idinkala soo qayb galno tartankan gunaanadka ah ee lagu soo gunaanadayey tartankii soo bilowday tobankii bishii tobnaad ee sanadkan tobankii bishii toddobaad laba kun sagaal iyo tobanka runtii tartankan kubadda gacanta waxaa ugu dambaysay kun sagaal boqol siddeetan iyo lixdii wuxuu dib u bilowday laba kun toddoba iyo tobankii halkaasoo ay koobka qaadeen degmada hodon ee magaalada muqdisho waxaa xusid mudan degmada shibis oo kaalinta saddexaad geshay laba kun toddobayo toban inay hadda soo gaaraan kaalinta labaad waxaan rajaynayaa sanadka soo socda inay xaqiijin doonaan koobka maadaama ay sanad walbaba hal darajo kor u dallacayaan runtii waxaan sidoo kale bogaadinayaa una hambalyaynayaa degmada hodan oo si raynrayn leh u difaacatay xoryaalka kubadda gacanta gobolka banaadir markii labaad waxaan leeyahay halkiina kasii anbaqaada wuxuu kow ka yahay nabadda wuxuu horumariyaa isdhexgalka bulshada wuxuu muujiyaa qarannimada iyo horumarka bulshada sidaa darteed dhammaan ka qayb qaatayaasha ciyaaraha kala duwan qaybqaatayaasha ciyaaraha kala duwan ee gobolka banaadir iyo guud ahaan soomaaliya waxaan ugu hambalyaynayaa sii wadista iyo dadaalka dheer oo ay u galaan xaqiijinta guulaha la taaban karo ee heer heer caalami heer goboleed iyo heer qaran halkan waxaan rabaa inaan ka idhaahdo kaalinta koowaad kooxda ku guulaysatay gobolka banaadir wuxuu u ballan qaadayaa lacag ah kun iyo shan boqol oo doolar taasoo macnaheedu yahay in la dhiirigeliyo bahda isboortiga ugu dambayntiina v o ad ayaa la hadashay qaar ka mid a dhallinyarada u ciyaaraysa degmooyinka hodani shibis oo iyagu hadda soo kala galay kaalmaha koowaad iyo labaad ciyaartii ugu dambaysay xiisaha banneed ee dhacday
asalaamu calaykum runtii magacayga waa ayuu maxamuud muude waxaan dhila degmada hodan gaar ahaana shakhsigayga hore kubadda koleyga waxaa u dhila degmada shubis oo maanta aan ka adkaaday horta waa ku faraxsanahay degmadeeda inaan ka badiyo antara degmada hodan hambolku dhelaay nagadan waa ku faraxsantahay maanta koowaad ilaah subxaana wa tacaala iskale maanta labaad macallimiinteena iskale maanta saacad waxa la ciyaartooydeena waa ku mahadsantihiin ciyaartooydeena sida aan qabanay koobkaaneed sidaa u haadan
waa qadar saciid maxamed oo degmada shibisaan u dheelo maasha allah fiinaalkaasi u gaarna shaqo aanaga qabsano waayo maantana laba dhagax haddii loo dhufto midaa jaabaaya maasha allah shaqadaa maanta qabsane mid kasii fiican inaa gaarnaan sii jecelnahay
inkastoo muqdisho ay ka jiraan falal amni xumo haddana dhanka kale waxaa socda horumarro marka loo eego ciyaaraha xiisaha badan ee ka socda degmooyin gobolka banaadir ha ahaadaana ciyaarta kubadda gacanta kubadda cagta iyo ciyaaro kale oo dhallinyaradu ay ku soo bandhigayaan degmooyinka iyo garoomada waaweyn ee muqdisho cabdulqaadir okey v o a muqdisho
guud ahaan idaacaddii duhurnimona waa naga intaa tan iyo kulankeenna dambena waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo